إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jaray mawduucii sheekhu ibnu taymiya raximah llah uu kaga hadlaayey masaa-ishii hajriga marka sheekhu waxa ui raxmat اllahi عalayhi wmin hada اlbaabi alhijraة min dar اlkfr wاlfusuq ila dar اlislaam wاliman baabkaa waxaa kamid a aynu sheegnay waxaa soo guda gelayo ka mid ah alhijratu hijrada laga soo hijroonaayo min daari lkufri dhulka gaalada dhulka gaalnimada laga soo hijroonaayo yani beledka gaalnimada laga soo hijroonaayo wlfusuuqi iyo beledka faasiqnimada laga soo hijroonaayo ilaa daari lislaami waliimaan loo soo hijroonaayo daarta ama beledka islaamka iyo iimaanka loo soo hijroonayo fainahu hajrun lilmaqaami waxa markaa uu yahay yani hijradaasi ama hayiritaankaasi hajrun yani tegis laga tegaayo lilmuqaami bayna alkafiriina walmunaafiqiin joogista la joogaayo gaalada iyo munaafiqiinta dhexdooda la joogaayo waa haajiris laga soo haajirayo o laga dheeraanayo aladiina laa yumakkinuunahu min ficli maa amara allahu bih kuwaasoo aan tamkiininayn bimacnaa awoodsiinaynin oo aan u ogolaanaynin min ficli maa kii inuu sameeyo amara allahu bihi uu ilaahay amray bimacnaa waajibaadkii diintiisa iyo shacaa'irtii diintiisa inuu la yimaado muujisto uma ogolaanayaan ومن hذا qwlه taعaaلى taas waxa ka mid a hadalkiisu ilaahay uu yihi والrujزa fahjow yani qurunka ka dheerow marka والrujزa fahjow yani qurunka ka dheerow marka arujزa waxay noqonaysaa mafcuul mqadama ayay noqonaysa masaladan uu tilmaamay shek waxay tahay beledka markaa kufriga in laga soo hijroodo oo beledka islaamka loo soo hijroodaa masaladaa horeynu soo sheegnay oo munkaraadka inaan la xaadirin meelaha xumaanta lagu samaynaayo masaladaasay calaaqa la leedahay oo ay ka mid tahay marka waa tarkun cani sayi-aat xumaanihii baa laga tegayaa xumaanihii iyo ciddii samaynaysay iyo makaankii lagu samaynayey baa laga tegaya marka wuxuu tilmaamayaa daaru kufri marka laga hijroonayo waxaa looga jeedaa in xumaantii laga fogaado ehelkii samaynayey laga fogaado dhulkii lagu samaynayey laga fogaado waayo macsida iyo daacadu mid waliba dhulka way raadaysaayo way saamaysaa iyadoo dhulka uu ilaahay wada abuurtay ayaa haddana meelna waxay tahay meeluu ilaahay jecel yahay meelna waxay tahay meeluu ilaahay neceb yahay iminka masaajidu sida axaadiista kusoo aroortay waa axaqu lbiqaaci ila allah buqcadaha ama meelaha waa meesha uu ilaahay ugu jecel yahay maxaa sidaa ku noqotay taacadii iyo khayrkii lagu samaynayey masaajida ayaa saamaysay markaasay waxay noqotay meeshii taacada lagu samaynayay khayrkuna meel wanaagsan ayay noqotay suuqyadu waxay iyaguna yihiin wa abqad lbiqaaci ila allah sida axaadiista saxiixa kusoo aroortay waa buqcadaha buqcadda ilaahay ugu necebk ugu neceb yahay waa suuqyada abqad lbiqaaci ila allahi aswaaquha bimacnaa waxa weeye macsidii iyo xumaantii lagu samaynayey baa saamaysay marka daacada iyo iyo xumaantu ama wanaagga iyo khayrku iyo macaasida iyo xumaantu mid waliba dhulka waa saameeyaan oo meelna waxay ka yeelaan meel wanaagsan meelna waxay ka yeelaan meel xun sidaas aawadeed baa loo yidhi yani bilaad lkufri ha laga soo haajiro khaasatan qofku markii aanu tamakuni karayn bimacnaa aanu awoodaynin shacaa'irtii diintiisa inuu muujisto ama waajibaadkii diintiisa inuu ku kumo waana inagii shalay soo sheegnay culammadu inay yidhaahdeen laba shardi haddii la helo hijradu waxay noqonaysaa farducayn hijrada daarulkufri laga soo hijroonayo ee daarulislaam loo soo hijroonaya waxay noqonaysaa farducayn labadaa shardi waa maxay yani shardiga koowaad waa inaanu tamakunaynin oo aanu awoodaynin waajibaadkii diintiisa inuu wada guto ama shacaa'irtii diintiisa inuu muujisto waa inaanu kari karayn oo loo diidaya ama lagu dhibaya haddii waxa weeye yani loo diidayo shacaa'irtii diintiisa inuu muujisto oo la odhanayo aadaanka saraha u adimin oo la odhanayo waxa weeye shacaairta markaysaa a diinta lagu dhibayo sida inuu garhka la baxo ama markaysaga xijaabka ay qaadato qofkii dumar ahayd ashyaada noocaas oo kale hadday jiraan iyo waxyaalo kaleo ka waaweynba waxay noqonayaan inay hijradu yani waajib noqonayso lakin bishardi waa shardi labaad inuu raaco shardigaa labaad oo ah waa inuu qudro iyo istitaaca u leeyahay inuu hijrado qofkaas labadaa shardi marka la helo culamadu waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin hijradu inay noqonayso hijradu inay noqonayso fardu cayn ijmaacana waxaynu sheegnay inuu soo naqliyey xafid ibnu kaiir kitaabkiisa tafsir qur'aanka abu ku soo naqliyey markuu fasiraayo aayadda qawluhu tacaala ina aladiina twafaahum lmalaa'ikatu alimi anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard aayadda ay aayadda ka dambaysa markuu fasiraayo ayuu ijmaaca kusoo rogaya labadaa shardi haddii loo xido oo labadaa shardi ay oofsamaan hijradu waxay noqonaysaa farducayn bay noqonaysaa qofka la iman waayaana wuxuu noqonayaa aasim mid dembaabay oo cisyaan ku sugan ayuu noqonaya waxaa daba jirta iyada lafteeda waxa uu sheikhu tilmaamay fainahu hajru lilmuqaami bayna alkafiriina walmunaafiqiina aladiina laa yumakinuunahu min ficli ma amara allahu bih yani gaalada iyo munaafiqiinta aan waxa weeye wuxuu ilaahay amray inuu sameeyo aan u ogolaanaynin ee u diidaya ama ku dhibaya inuu dhex joogo ayuu ka haajiraya oo ka dheeraanaya taasuu ka haajiraya marka culamaduna aad iyo aad bay maslada noocaasa uga warramaan ahlucilmigu ay uga warramaan markaysaga bilaadka gaalada shuruudo badanna waa ku xidhaan joogista la joogaayo waxyaalahay ahlucilmigu diideenna waxaa ka mid a yani atajanus bijinsiyati lkufaar yani in markaa waxa weeye derajada markaa gaalada in dhalashadooda la qaato iyo baasaboordayaashooda taas iyada ahlucilmigu waa diideen waxaanay tilmaameen arrinkaas inuu yahay arrin muxaram ah oo aanu markaa soo gudagelayo muwaalaad gaaladii laga weli yeelanayo noocaas inuu soo gudagelayo oo nasiib qofkaasi ku yeelanayo ayay marka ahlucilmigu tilmaameen aad iyo aad bayna arrinka noocaasa u adkeeyeen oo waxay yidhaahdeen waxay ka mid tahay min baabi atawali ama min baabi almuwaalaad ka weliyeeliska laga weli yeelanaya ka mid tahay lajna daa'imana fatwo ay ka soo saartay waxay tilmaamtay arrinka noocaas inuu muxaram yahay lajna daa'ima fatwadoodu markaas saas ayay ku sheegeen wakadalika culamada hay-at kibaar lculamaa iyaguna saas yadaa bay tilmaameen marka culamadu aad iyo aad waxay u diidaan oo ay yidhahdaan waa xaaraan jinsiyadaha gaalada in la qaato ama dhalashooyinkooda in la qaato taas iyada aad iyo aad baydiya masalada noocaasna dad fara badan ee afl ay kaga sugan yihiin yani aflo ayay kaga sugan yihiin oo kuma baraarugsana wax dhibaba inay leedahay yani uma qabaan xataa waxaa jirta beledada qaarkood oo gaalada ka mid a in waxa weeye shuruudaha ay ka mid tahay qofkii in axadi laga qaadayo khaasatan haddii waxa weeye qofku uu dhul kale ka soo jeedo marka la siinayo baasaboordayaashooda ay siinayaan waxay ka qaadayaan cahdi ama axad yani marka axadi bay ka qaadayaan ballan ballankaasoo laga qaadayo inuu waxa weeye daacad u yahay yani boqorada iyo waxa weeye wadanka markaa qaynuunkiisa iyo distoorkiisa inuu daacad u yahay taas yadaabaa markaa lagaga qaadaya balan markaasa waxa weeye wuxuu ballan ku qaadayaa inuu u hogaansami doono uuna markaa qadarin doono ixtiraami doono qaanuunka iyo distoorka wadanka u yaala boqoradana uu daacad unoqon maayo qaanuunada marka uu leeyahay daacad baan u noqonayaana waxaa ka mid a yani qawaaniin kufri ah oo inay gaalnimo tahay aan ishkaal inaba ku sugnayn ta noocaas oo kale aad iyo aad bay khatiir u tahay waata culamada qaarkood ay yidhaahdeen markay ka warramayeen arrinka noocaas wuxuu noqonayaa mar haddii muwaafaqana lagaga qaadayo inuu waxaasoo dhan waafaqsan yahay waxay noqonaysaa kufri diintii islaamka laga baxaayo ayuu noqonaya hadduu qofkaasi garanayo waxa ku jira ee uu waafaqayo waxay noqonaysaa kufri uu ka gaaloobayo diintii islaamka oo ka baxayo mawduuca tajanus waxaa jirta risaalo qayima mufiid ah oo uu ka qoray axadu hay-ati kibaar alculamaa oo maxamed ibnu cabdillaahi ibnu subayir sheekh la yidhaahdo oo hay-ati kibaar alculamaa ka tirsanaa ayaa wuxuu ka qoray risaalo qayima ay ahlu cilmiga qaarkoodna aada u ammaaneen culamada ammaantayna ay uu ka mid yahay muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullahi calayhi uu ka mid yahay yani risaalada yani culamada ammaantay marka risaalada noocaas ah masaladaas si fiican buu uga hadlayaa adilada loo daliishanayo iyo aqwaasha markaysaga culamada iyo adilada kitaabka iyo sunnada iyo markaysaga qawaacidda yani waa soo aroorinaya si mufasala ayaanu mas'alada noocaasa uga hadlaya wallahu aclam masalada kale uu sheikhu tilmaamay waxay tahay daarulfisqi inay dhici karto in laga hijroodo oo daarutaaca loo hijroodo taana hadalkiisa waa laga yara dareemaya kuma fiicana laakiin ahlucilmiga qaarkood waa sheegeen oo daarulfisqi in laga hijroodo daaru taaca yani markaa daar fisqigu ku fara badan yahay iyo macaasidu hadduu joogo daaruislaamka ha noqotee oo uu helayo beled yani markaa aacadu ay ku badan tahay oo beldu aac inuu markaa ka hijroodo yani beldlfisqi oo beldu aac u hijroodo beledka aacada iyo khayrka leh uu u hijroodo taas yadaana ahlucilmigu waa sheegeen oo waa tilmaameen shuruudaha ku xidhanna waxay noqonaysaa un shuruudihii ta hore ku xidhnaay oo kale ayay markaa noqonaysaa iyo inuu helayo yani beled markaa kaa ka fiican oo taasina ay tahay mid waxa weeye dheeraad markiisa waxa ka sii ah waxa uu markaa sheekhu yidhi raxmat ullahi calayhi النوع الثاني النوع الثاني الهجر على وجه التأديب نوع لباد ومكا ديرانشو لوغا ديرادعي على وجه التأديب سلو ادبنايو si la edbinaayo daraaddeed looga dheeraado weji edbineed in waxa weeye looga dheeraado wa huwa hajru man yudhiru lmunkaraati wa huwa kaasi hajru man kii waa in laga dheeraado yudhiru muujinaya almunkaraati xumaanaha yuhjaru waa laga haajiraya waa laga dheeranaya xataa yatuuba minha ilaa uu ka toobad keeno ayaa laga dheeranaya كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وقها جري والمسلمون يا مسلمين وقها جرين الثلاثة الذين خلفوا صدح دي وحوية مركا أرهم كودا الله دبدقعي خلفوا وامحي لدبري دي مركا وحا لدبري دي مركا ليا وحا لوقات شيدا إن رجي كلا عذر دارنا يقول مركا أن جهاد كأبحن غزوة التبوك إن أرهم كودا لقات دبدقعي لقات دبري دي kuwa kalea shacnigoodii laga dhibigay laakiin lagama tilmaamayo loogama jeedo dagaalkii inay raacaan baa laga dibriday saa lagama tilmaamayo ee waxaa looga jeedaa yani kullifuu waxaa laga dibdhigay yani dadkii kale markaa waxa weeye ghazwatu tabuk aan u bixin ee cudur daaranayay ayaa arrinkoodii saddexdan laga digdhigay yani kuwa kale كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا سيدا مركا وحوى يقرر على النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمين تبا إن الله حضلا وأفر فرنادا الثلاثة تصدح لي الذين قوة خلفوا لضب دقي أبن كودا ولا قد دقي ضبك كلا غزوة التبوك كذب بعد يعني أي شان يقول لي لقد دقي حتى أنزل الله توبته إلى إلهي سودة شيئي توبتودي أسودتي حين ظهر منهم قلت كم مغضي ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر قلت كم مغضي وكظاهري ترك الجهاد جهاد كيني كسجان جهاد كسؤال متعين عليهم كواجبي كركودا وفرض عين كأهاضي بغير عذر عذر دار الآن لا يوثقان ولم يهجر آه كما هاجرنا وكما ديران النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الخير في خير كموجدتي كما ديران وإن كان منافقا كخير كموجدتي منافق بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجرنا وكما ديران فهنا الهجر هو بمنزلة التعذير يعني فهنا هل كان الهجر ديران شو هو بمنزلة التعذير وحو شوقا maqaamka ama meesha ciqaabista ama edbinta ayuu joogaa masalada hore oo sheekhu inooga hadlay ee uu labada aayadood u daliishaday iyo axaadiista markaa qaarkood labada xadiid haddaynu ku yaro laabano yani waxa weeye arrinka kollay mar labaad buu inagu soo celin doonaa oo dib uga hadli doonaa laakiin marka hore taqsiimkii buu joogaa labada aayad wejiga ugu daliishanayaana waxay tahay maadaama dadkan gaalada ah ee aayaadka ku dheeldheelaya ku istihzaaya ee ku dheeldheelaya in lala fadhiistaa aynay banaanayn cidda la fadhiisata iyadoo markaa khiyaar u leh bimacnaa ikhtiyaarkooda kula fadhiisata aan xumaantii ka reebayna inay la mid tahay xagga xukunka iyo dembiga ay kala mid tahay oo inuu raadi ka yahay oo raalli ka yahay la xisaabinayo alraadi waalfaacilu sawa saynu hore usoo sheegnay wejigaas ayuu ka daliishanaya siduu u daliishanayaana waxay tahay haddii gaalnimaduba caynkaa tahay macaasida iyo bidacuna waa saas oo kale oo haddii qofkii macsi samaynaayo ama qofku hadduu bidco samaynaayo qofka la joogaa ee aan ka reebayn ee aan ka tegayn waxa uu yahay mid ka raalli ah oo isaguna la joogaa ku dambaabaya ayuu isaguna yahay sidaas ayuu markaa u yahay waayo maratibta markaa yani inkaarulmunkar xumaanta in la reebo darajooyinkeeda waxa ugu hooseeya qalbiga in laga karaahiyeyso dee karaahiyadii qalbiga laga karaahiyeysanayo waxay keensanaysaa inaanad markaa dhegaysanin inaanan la joogin mar haddaad waxba ka qaban karaynin inaad ka tagto aad xataa ka kacdo taas yadaa buu keensanaya taas ayuu keensanaya ahlulbidca khaasatan yani dheeraash ahlulbidca markaa gaar ahaan dheeraanshaha laga dheeraanayo yani baabkaas oo kale ayuu soo gudagelaya adilo kaloo badanna waa loo daliishanayaa oo yani markaa la istidlaalayo in ahlulbidac marka waxaa laga dheeraado asalna waxaa yani waxa weeye sida uu sheikuba dib ka keeni doono iimaanku waxa uu keensadaa muwaalaad iyo waxa weeye xidhiidhin iyo kawaliyeelasho gaalnimaduna waxay keensataa يعني معادات يعني إن لقى بري نقول يا إلا لعلوه يا إلا النعم تصير أبي كيسة مركا حتى وقف مركو لي ماده معاصي أما بدع يا قريبه كفر وحكمل لين مركا نوع معادات يا هلكا سوكسو قريا لكن وحكو كل مي معاصي يا فسقة أو صمينا يوم إيوه iimaankiiyo saacada uu samaynaya uu labadaba kulansaday ayaa waxa u kulmaya in geesna lagaga weli yeesho oo gees laga jeclaado xagga iimaanka iyo daacada ula imanayo geesna laga necbaado oo fisqiga iyo xumaanta iyo bidcada ula imanayana laga necbaado marka labadii baa ku tanaajucaya labadii ayaa saas yada ah yani ugu kulmay waatay culimmadu yidhahdaan yuwaala min wajhin wa yucaada min wajhin qofka qofka markaa kulansaday qofka kulansaday fisqiga iyo marka waxa weeye iimaanka oo waa mu'min naaqis liimaan fisqi iyo macaasina waa sameeyey yuwaala min wajhin wa yucaada min wajhin weji waa laga weli yeelanaya waa laga jeclaanaya wejina waa laga nacaya wejina waa laga nacaya masalada noocaasna sheikhu waa faahfaahin doonaa oo aad iyo aad buu marka waxa u balbalaarin doonaa oo waa ka hadli doonaa marka waxa weeye calaa kulli xaal masaaishan ku saabsan marka hajriga iyo taxdiirka iyo kadigitaanka iyo in la salaami waayo in salaanta laga qaadi waayo in lagu tukan waayo yani ashyaa fara badan baa hajrigan soo gudagelay hajrigan masaail fara badan ayaa markaa soo gudagelay ay kamid tahay yani inaan waxa weeye loo weji furaan oo ay kamid tahay in waxa weeye markaa aan lala fadhiisan oo ay kamid tahay in wax lala cunin oo ay ka mid tahay waxa weeye inaan la salaamin inaan salaamta laga qaadin inaan lagu tukan oo dadka fudaladii aynay ku tukan inaan lagu daba tukan inaan lagu daba tukan inaan cilmiga laga qaadan ashyaadaas oo dhan baa markaa soo gudagelaysa laakiin tafaasiil baa ashyaada qaarkood markaa ku sugan oo marka masalan salaada ariga ku saabsan oo kale inaan lagu tukan qofka asalka islaamnimo hadduu usugnaaday ama mubtadic ha ahaado ama faasiqba ha ahaadeen waa fardu kifaaya in cidi ku tukato laakiin marka lale la leeyahay laguma tukanayo waxaa loo jeedaa dadka fudalada iyo aimada iyobaa ku tukanaya laakiin dadka kale inay ku tukanayaan waa mid laysla ogolaya oo khilaaf kuma jiro oo lama odhanayo cidiba ku tukan mayso ee mubtadicba ha ahaado ee mar haddii waxa weeye bidcadiisu mukafira aynay ahayn oo aanu gaaloobin oo diintii ka bixin in lagu tukadaa waa waajib laakiin waxaa laga tilmaamaya dadka fudalada iyo dadka mudan ee fadliga badan ama sharafta leh ayaan ku tukanayn baa looga jeeda laakiin waxaa ku tukanaya dadka kale caamatu naas waa ku tukanaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka qaarkood waxa uu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam intuu salaada uu ku tukanayo iska daayo ayuu wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum isagaa didi jiray inuu ku tukado dabeedna qaraabadiisa iyo dadka kale wuxuu ku odhan jiray salluu calaa saaxibikum yani markaa saaxibkiina bimacnaa maydkan aa wadataan idin ku tukada isagu waa iska daayay inuu ku tukado laakiin waa u ogolaaday saxaabadii qayb ka midi inay ku tukato saxaabadii qayb ka midi inay ku tukato waa u ogolaaday marka waxa weeye marka la yidhaha lagu tukan macnaheedu ma aha dadkoo dhan baan ku tukanaya loogama jeedo oo taas iyadaa lagama tilmaamayo taas lagama tilmaamayo wakadalika masaaisha ku saabsan yani masalada ku saabsan salaamta iyo waxa weeye salaada oo kale markaa kusaabsan in lagu daba xidho salaada aan ku horey salaada in lagu daba tukado masalada ku saabsan haddii qofkii la helayo qof fisqigan ka maran ama bidcadan ka maran oo sunni oo saalix oo wanaagsan haddii la helayo de waxa mudan inaad kaa ku daba tukato aanaad kan ku daba tukan allahuma ilaa maslaxa raajixo kale inay ku jirto mooyaane waxaad kan ugu daba tukanaysaa haddii maslaxo ama faa'iido markaa siyaado dheeraad hadday ku sugan tahay daba tukashada lagu daba tukanayo xaaladaasoo kale waxa iyadu waxay noqonaysaa mid laga soo reebay tusaale waxay tahay masala waxaa la rabaayoo kale bidcada in laga soo jiido ama waxaa la rabaa in waxa weeye fisqiga iyo xumaanta laga soo jiido taasoo kalea la doonaya ciddii taa markaa doonaysa ee ku hawlanayd si ay markaa waxa weeye fisqigan iyo xumaantan iyo bidcadan qofka ay uga soo jiido inay ku daba tukato waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa u banaan wakadalika waxa weeye mukaalamadiisa iyo la hadalkiisa iyo hadduu markaa doonayo inuu ka soo jiido iyaduna waxay noqonaysaa mid u banaan wakadalika waxaa kaloo lamid a hadduu shakiisa ka baqayo uu yahay oo kale markaa kan mubtadica ah ama faasiqa ay waaba xaakim waaba xaakimkii beledkaba xukumayo haystay awood buleey ciddii marka waxa weeye hebel hadduu ku daba tukan waayo waxaa dhici karta in hebel dhibaata uga timaado marka salaada ku daba tukanayo way iska masexaya salaada uu ku daba tukanayo waxa uu isleeyahay yaanu ku dhibin yani kan waxa weeye markaa dee xaakimkaa ee beledkaba isagu xukumaa haddii la yidhahdo hebel salaadaada waa ka tagaayo kuma daba tukado waxaaba dhici karta in ama inuu xidho ama inuu ibaabo soo gaadhsiiyo taasoo kale waxay culamadu yidhaahdeen maslaxa raajixa ku sugan taas way u banaan tahay inuu ku daba way u banaan tahay inuu ku daba tukado marka calaa kulli xaal baabkan hajriga masaa'il fara badan baa markaa yani soo guda gelaya asalka in ahlulbidaca iyo ahlulmacaasi qolyaha macaasida iyo fisqiga u eelkaan ama bidcooyinka u eelkaan labadaba in laga dheeraado adila loo hayaa laakiin labada waxa sii daran ahlulfisqiga iyo ahlulbidaca ahlulbidaca daran ahlulbidaca ayaa daran waayo bidcadu macsida waa ka shar badan tahay waatuu sufyaan bnu cuyayna oo culamadii salafka ka mid ahaa uu yihi albidcatu axabu ila ibliisa min almacsiya lianna almacsiyata yutaabu minha walbidcatu la yutaabu minha yani ibliis bidco iyo macsi labada wuxuu jecel badan yaho aad u sii jecel yahay bidcada bidcadu aad usii jecel yahay albidcatu axabu ila ibliisa min almacsiya muxuu usii jecel yahay sababtu waa maxay lianna almacsiyata yutaabu minha walbidcatu laa yutaabu minha macsida waa laga toobad keenaa yani sida haalibka ah laakiin bidcada lagama toobad keeno oo qofkii hadduu waxa wey bidco ku dhaco wuxuu uhaystaa waxaan uu samaynayaa inay tahay wax wanaagsan marka inuu ka toobad keenaa lagama yaabo shay shareecadii marka waxa weyan yani aan nebi maxamed laga haynin oo qofkii ka diin yeelanayo oo diinta lagu soo kordhiyey nebi muxamedna aanu ogeyn sala allahu alayh wasalam oo diintii dheeraad ka ah ayuu qofkani diin ka dhiganayaa oo rabbi ku caabudaya waa bidco mar hadday caynkaa tahay arrinka noocaasi waxa weeye waa arrin aad iyo aad u daran oo inalaha xajasa tawbata can kulli saaxibi bidcatin xataa yadaca bidcata waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ilaahay tawbadda waa ka teeday oo waa ka xidhay mid kastoo bidca u saaxiiba ilaa uu bidcadiisa ka toobad keenayo ilaa uu bidcadiisa ka toobad keenayo wa xadيiث صحيixa صaxaxu اأlbani sheekh albani ba raxmat الlahi عalayhi صaxiixiye xadiiث waatuu sheekh اiسلام iبnu تaymiya uu yihi أhl الbidaci شhar min أhli macaasi الشhahwaaniyati bالنص واlإجmaع ahlulbidacu waa ka shar badan yihiin macaasida yani cidda u ehelkaa macsidaasna ay iska tahay macsi bimacnaa dembi naftu ay iska jeceshahay ahlulbidaci sharu min ahli macaasi shahwaaniya bilnafsi walijmac ama bisunati walijmac yani naf oo xadiis ah iyo ijmac bay labadaba kaga darayihin oo culamadu waa isku waafaqsan yihiin inuu waxa weeye ruuxa markaa mubtadica ahi inuu faasiqa ka xun yahay inuu faasiqa ka xun yahay yani culamadu waa ku kulansan yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin dib baynu ka sheegi doonaa bidacu inay markaa calaa maraatib iyo darajaat ay yihiin oo ay sii kala daran yihiin laftoodu taas waa ka tilmaami karnaa dib baynu ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala marka waxyaalaha laga qaadanayo ahlbidaca in laga dheeraado labadii aayadoo sheikhu inoo soo sheegay marka laga yimaado iyo xadiidkii almuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu ila bidacu waa manhi waa wax laynaga reebo waiyaakum muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar marka xadiidkan cumuumkiisa waa gudagelaya walmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu waxaa kaloo kamid a adilada loo daliishanayo xadiidka صaxiixaynka bukhaari muslim uu nabigu yihi إida ra'ayta aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaئika aladiina sama allahu faxdaruuhum haddii waxa weeye aada aragto kuwa raacaya maa tashaabaha minhu qur'aanka mutashaabihiisa kuwa raacaya haddaad aragto fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruu kuwaasi waa kuwa ilaahay magacaabay ee ka digtoonaada نبي قال صلى الله عليه وسلم إلهي متعاوي وحوقة شيدا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله آه يعني سلاس آيات المشاري قال له شيدا حديثنا بخاري ومسلم بسوري فأولئك الذين سمى الله فاعتروا وعكر كم إذا حديثه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تحضروا جنازتهم لما كقدرية ليلة ذا قدر كدير إياه آه وأمة المجوس كذي بمعنى وحوية وحي الشبهان وشبه كليين هو مجوس كليلة ذا دبك عابدة آه قضاء لبا خالق شرف هو سيشبهان ما دام أي ما دام أي قبان قف ولبا عمل كيس أو سمين يسوى أبوران أيوه wejigaasay majuuska ka shabahaan marka nebigu waa ka tegey sal allahu alayh wasalam wuxuu hi in maridu falaa tacuuduuh hadday dhintaan hadday hadday markaa xanuunsadaan hadday xanuunsadaan ha soo booqanina hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirinoo ha tegina saasuu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam xadiiskana waxa weeya sheekh albani waa taxsiiniya wuxu hi waa xadiis xasana wakadalika xadiiska waxa weeya والنبي يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم waxa markaa jiri doona ummadayda markaa dabayaaqadeeda waxa ka jir ku jiri doona dad idinka warramaya waxaydaan maqal idinkii aabayaashiintoona waxaydaan maqal maqal dad idin sheegi doona ayaa markaa soo bixi doona wuxuu tilmaamayaa dad waxa weeye axaadiis been abuura aanu nabigu odhan sala allahu alayh wasalam sheegi doona ayaa looga jeeda fa iyaakum iyaakum muslim baa kusoo wariyey fii muqadimati saxiixe ayuu kusoo wariyey marka wajhu istidlaalku waxay tahay taxdiirka fa iyaakum wa iyaakum waxaa ka mid a xadiidka waxa weeye nabigu yihi sala allahu alayh nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man samica bidajaali falyan falyan'a canhu ka dajaal maqlaa ha ka dheeraado culamada ahlusunna waxay u daliishadeen ahlubidaca in laga dheeraado waayo ahlubidaca shubahaadkoodu waxay ka yimaadeen yani dajaal xaggiisaay ka yimaadeen marka xadiisku wuxuu sheegayaa inuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam man samica bidajaali falyanaa canhu ka dajaal maqlaa yani inuu soo baxay maqlaa ha ka dheeraado wayaanu odhan waxa way dajaal baan ku eegaya bal hadda siduu eegayaan soo eego yani yaan loo tegin ha laga fogaado markaa nabigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam intuu dhaartaybu wuxuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam ina arajula la ya'tiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'minun fayatabichu mima yabcasu bihi min ashubuhaat yani nin baa u tegaya buu yihi dajaal nabigu sal allahu alay wasalam ninkaas oo isu filaya inuu muumin yahay dajaal buu u tegayaa la kulmaya markaasaa buu dajaal raacayaa shubahaadka uu ku furayo daraaddeed farabadnaanta ay farabadan yihiin daraaddeed buu markaa u raacaya saasuu nabigu tilmaamay sal allahu alayh wasalam xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed abu daud iyo xaakim albanina waa saxiixiyey saxiixu ljaamica marka ahlu cilmiga yani ahlu sunnaha qaarkood waa u daliishadeen yani baabkaas waxaanan filaya culamada u daliishatay waxaa kamid ah ibnubata العكبري كتاب كيس مركا الإبانة إبانة الكبرى علماء كانوا كدن بيسي ودري شدين واشران ابن بطة وحكم لها من علماء القرن الرابع أي كمل على كل حال أدلة بضن باب كان يعني لو دري شرية أدلة بضن أي باب كان لو دري شرية مركا شبه حوينات المامية نوع اللبادي هجري هو حوية ومد مركا إدبين أه oo ciqaab looga jeedo kaasina waxay noqonaysaa ciddii munkaraadka iyo xumaanta markaa muujisa in waxa weeye markaa laga hajiro laga dheeraado xumaanta ay muujiyeen ha ahaato macsi ama ha ahaato bidco waxaan u tusaaleeyey in nebigu sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintuba ka haajireen oo ka dheeraadeen saddexdii nin ee kacb bnu malik iyo يعني مرارة بن الربيع يا هلال بن أمية صدح ذات in waxa weeye ay ka dheeraadeen nabiga sal allahu alayh wasalam iyo muslimiintuba ayuu waxa weeye yani soo qaatay sheikhu aayaadkana waa laynagu sheegay saddexda markaa nin shanigooda lakin haajiritaanka laga haajiray axaadiista rasuulka sal allahu alayh wasalam saxiixa bay kusoo aroortay arrinkaa waxaa looga jeeday ciqaab wuxuu ka haajiray xataa anzala allahu tawbatahum ilaa waxa weeye ilaahay ka soo dejinaayay tawbadoodii iyo in tawbadoodii la aqbalay toobadkeenkoodii in la aqbalay ilaa laga soo dejinay waxa looga haajirayna waxay ahayd shay farala oo farducayn ku abay cudurdaar la-aan uga tageen iyagoo kari karaya taasi waxay tahay jihaadkii farducaynka ku ahaa ee ku tacayunay bay cudurdaar la-aan uga tageen haddana wuxuu tilmaamayaa shiikhu nebigu kama haajirin oo kama dheeraan cid khayr muujisatay xumaantana qarsatay walow markaa haba ahaado munaafiqba ha ahaado ciddaasi oo qofku waxa wey hadduu xumaantii qarsanayo aanu isagu muujisanan o idhaar ku samaynaynin dee waa ka duwan yahay kii xumaanta muujisanaya waayo ruuxan xumaanta muujisanaya isagu arrinkiisu waxa weeye dee dad fara badan baa ku kadsoomaya oo ku dayanaya laakiin kan xumaanta qarsanaya xumaantii dafiraya xumaantana markaa qarsanaya ee khayrka muujisanaya isaga waxa weeye marka in laga haajiro ma aha saas aawadee nebigu sala allahu alayh wasalam munaafiqiintii yani cudurdaaryada beenbeenta a sheegatay nebigu kama haajirin oo kama dheeraan nebigu kama dheeraan sala allahu alayh wasalam niman mu'miniina oo asaxaabtiisii ka mid oo dembi ka dhacayna nebigu waa ka haajiro waa ka dheeraaday nebigu waa ka haajiro waa ka dheeraaday taa waxay kutusinaysaa ciddii waxa weeye markaa sokaysay inay dhici karto maslaxo keensatay daraaddeed in lagu adkaado oo ciddii fogaydna marka ay dhici karto maslaxo keensatay in loo dabecsanayo masalan yani nabigu sala allahu alayh wasalam waa garanaya nimankan munaafiqiintii inay yani nifaaq iyo xumaan qabsanayaan haddana maadaama marka xumaantoodaasi ay tahay mid khafiya oo aynay qeranaynin oo ay dafirayaan oo markay ka dhacdo ay ka cudur daaranayaan yani waxa wey nabigu sal allahu alayh wasalam wax hijiraan la yidhaahdo yani kama samayna baayirkoodiibu marka aqbala sidaas iyada ayuu sameeyey marka lama odhanayo yani muwaalaadkiibay de arrinkaasi wax yeelayaan oo imika nebi muuse waxaynu garanaynaa haaruun oo walaalkii ah oo haaruun laftiisu uu nebi yahay ayuu waxa weeye markaa yani markaa waxa weeye uu si adag ula hadlay waatuu ku yii ugu jawaabaya haaruun yabna ummi laa taud yani waxa uu yihi marka waa ha qabanin marka waxa weeye madaxayga garhkaygana ha jiidi garhkaygana ha jiidi nimankii kale waxa weeye marka xumaanta sameeye ee shirkiga la yimi dee waxa weeye garhka ma jiidin madaxana ma qaban waxa u tilmaamay waxa ay sameeyeen inay tahay wax markaysa waa baila yani sanamkana in la burburin doono saas iyadaabay marka waa ayuu tilmaamay sidaas ayuu tilmaamay ama kii fitnada dhiga isaga yani waxa wey isaga arrinkiisu gaar bu ahaa saamiri yani waxa wey isaga marka waa la fogeeyey oo inaan marka lami saas ba arrinkiisu noqon yani inaan marka cidnaba ayaga istaaban saasu noqon laakin kuwii kale de daacad iyo khayrkii baa loogu yeeday yani waxa weeye sida uu yani ula hadlay ama uu u jiiday yani markaa garhkiisa iyo walaalkii uu ujiiday uma jiidin marka calaa kulli xaal taasoo kale waxaa markaa looga jeedaa yani waxyaalaha caynkaas oo kale ah daaweyn baa looga jeedaa marka waxaa dhici karta waktiyada qaarkood dawadu inay yani waxa weeye xoogaa qadhaadhaato oo dawadii ay noqoto dawo qadhaadh oo qofka xoogaa markaysa markaa u dhirsanayo ayaa suuroda qadhaadhkana waxaa looga jeedaa in qofkii lagu daaweeyaa looga jeedaa marka hajrigan cid asal islaamnimo usugnaatay in laga haajirayo waxay ka dhigan tahay bimanzilati dawa waxay ka dhigan tahay dawayn oo kale ay ka dhigan tahay ee in waxa weeye la itlaafiyo siduu ibnuqayim marka uu sheegayo waxa weeye waa liajli an yudaawiyahu laa liajli an yutlifahu هذا النوع عصو ابن القيم الجوزية المنفي حلوقة جيدا دوين لدوين يا لوقة جيدا إن قفك إلا هلاغو لوقة مطن لها سلاس لوقة مطن لها أو لوقة مجهد marka qofka dantiisi baa sidan ku jirta ta kale dadkii kale inay ku dayaan ayaa looga dan leeyahay ajrigaasna waynu tilmaamaynaa waqtiga uu mashruuca noqonaya inay noqonayso waqtiga maslaxa raajixa ay ku jirto siduu sheekhuba inoo sheegi doono waxa uu yidhi sheekhu raxmat ullahi calayhi watacdiiru yakunu liman dahara minhu tarku lwaajibaati والتعذير ادبنت اما عقابست يكون وحنقنا يا لمن ظهر منه عد كم وقتي ترك الواجبات واجبات إن لقتك وفعل المحرمات حرام إن لقتمايه كطارق الصلاة والزكاة سلا وحوي في صلاة كالتقي الزكاة كالتقي والتظاهر بالمظالم والفواحش إيوه iyo isu kaalmaysidka la isu kaalmaysanayo bilmadaalimi dulmiyada iyo iyo walfawaaxishi yani xumaanaha la isu kaalmaysanayo والداعي تظاهر بمعنى الإظهار اللي وجه دنا والسرودة يعني موجزة كلام موجزة هي اللي قوضنا وادعي كثان وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وكا تظاهر بمعنى التعاون هذا يسكى المجتمع اللي وجه هذا يسكى شطان والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة يقيمك وحوالي يروي يدبك إلى البدع بدعوينك المخالفة خلافا للكتاب كتابتي والسنة السنة وإجماع السلف الأمة أمة السلف كودي ذات كودي هرع الصحابة التابعين تي أتباع التابعين تي أي اسكوا فقين آه بدعوين كاسكوا فقين التي ظهر أنها بدع خاصة موقتي إن البدعوين مركا أيه إن البدعوين أيه بدعا كدتك وغيريا يسوون وحو النقنيا موجسانيا وحو النقنيا يعني إنه مركع عقاب أما تعذير إنه مطيسته وهذا حقيقة قول من فتنوحيت حقيقة هذا الكعدي تري قال عدي قال تري من السلف والأئمة يدو السلف يا إمام يالكا يكمدين إن الدعاة إلى البدع هو مركع أبوية ليضدك بدعوينك لا تقبل شهادتهم لا أقبل ما يشهد ذا ولا يصلى خلفهم lagumana tukanaya dabadooda walaa yuukhadu canhum alcilmu lagama qaadanayo cilmiga walaa yunaakaxuuna looma guurinaayo fahadihi cuquubatun lahum xataa yantahuu taasi waxay tahay ciqaab la ciqaabayo ilaa ay ka hadhaan oo ka reebtoonaadaan yani bidcadoodaas ay dadka ugu yeedhayaan ay ugu baaqayaan walihada yufariquuna bayna addaaciyati wagayri daaciya sidaas daawadeed ba culamadu waxay kala farqiyaan kuwa markaa dadka ugu baaqaya bidcada iyo kuwa aan daaciga ku ahayn ee dadka ugu baaqay lianna daaciyata maxaa yeelay ka daaciga bidcada ku ahe dadka ugu baaqaya adhara almunkaraati xumaanaha ayuu muujiyey fastaxaqa alcuquubata markaasuu wuxuu mutaystay ciqaab bikhilaafi alkaatimi sidaa waxa ka duwan ka qarsaday bidcadii waa qabaa oo waxa weeye waa ictiqaadsan yahay ama waa ku camal falaa laakiin waa qarsanaya بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم يعني وحوي مبتدع بها هذا بدعة قرصرية كما الشربتنا ليس شرا معها مثل شربضا من المنافقين منافقين تي الذين كوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم منافقين تاسو النبي أقبل جري يعني مركا وحي موجستين علانيته وحا ليلة وحا ظاهر كمقدى ليلة ويكل oo u tala saaran jiray saraa'irahum waxay qarsanayaan sirtooda ah ila allah allah u tala saaran jiray ma'a ilmihi inuu og yahay lala qabo bi xaal kaseer minhum in fara badan munaafiqiinta kamid xaalkooda waa ogaayeen munaafiqiin waa ogaan wa abdullah ibn ubay ibn salul iyo jadd ibn qais iyo fad badan munaafiqiin oo nabigu garanayay baa jiray in munaafiqiin haddana waxa weeye nabigu aanu hijraan ka sameeyay oo ka haajirin waayo dee xumaantan iyo nifaaqa waa qarsanayaan markay ka soo baxsato way dafirayaan ama waa ka toobad keenayaan oo toobad bay muujisanayaan amaba waa dafirayaan oo waxay odhanayaan maanu samayn maanu odhan waana lagu been abuuranayaan sidaasay odhanayaan haddii kalena waxay odhanayaan waa ka toobad keena ساسي أرني مع علمه بحال كثير منهم ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها تساوي وغتمي حديث كي وغيمي إن المعصية معصية إذا خفيت ضيق رصونته لم تضر إلا صاحبها دبي ميسو قفك التميين مويانا قفك لدبي ميسو ولكن إذا أعلنت فلم تنكر لكن هدي الله موتشيو وآن لا إنكرين ولا ديدين ولا عضين وحاسين أي مركا معصيتها ضرت العامة تدوينها يدبيسا تدوينها يدبيسا وحيو قادنا يا وحاسي وحسحا إنو يهي أي قادنا يا حديث كان مع الصحن ضعيف جدا بل علماء قاركود وحي إلى هذا موضوع ستاودت يعني مركا آه إلا عسكدا مصورة قلعها علماء مركا يلوها موضوعنا وحكم إذا شيخ الألباني رحمة الله عليه سلسلة ضعيفة يكورنا يا موضوع وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنا إن أقبل من موضوعي فيضل أنتهي آه وهي حديث موضوع وقب مركي تلامد للشرق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوه صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر ضدقوا ضي أركان منكر كوحي شريعة الديدية فلم يغيروه أين يبدل فأين يدور أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وحي يدود هاي إنه إلهي كو يعني عممه أسيبود وغمرك أغصمه بعقاب منه عقاب حقي سكيني inuu ku caam yeelo sidaas iyadaa bay udhowdahay xadiidkan imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey min xadiis abi bakrin waana xadiis saxiixa weeyi falmunkaraatu aahiratu waxyaalaha munkaraadkee muuqdaa yajibu waxa waajiba inkaaruhaa in la inkiro oo la diido ayaa waajiba bikhilaafi lbaainati sidaa waxa ka duwan munkaraadka shayga shareecadu diida ee qarsoon فإن عقوبتها على صاحبها خاصة حي العقاب تيرو قفك السميي قارهان وقار نقريتا قفك السميي أي قار نقريتا يعني شيء حوي لموجيي وحمانة يا شيء لقريي لا يسكو حكم حتى هذه عدل أقول عقابة يوم عقابة أقول عقابة يا يسكو عقاب نقر ميسا يسكو عقاب نقر ميسا ويمكن مثلا قفك مركة وحوي رمضان aan soomay ee waxa weeye meel qarsoon la galaayo wuxuu cunaayo iyo qofka waxa weeye banaanka dadku wada arkayaan wax ku cunaaya ee waa kala duwan yihiin ciqaabtay xataa mutaysanayaanna waa kala badantay dembigooduna waa kala wen yahay waayo kan kale wuxuu sameeyey nooc mujaahara dembigii buu la jahray oo muujistay marka waxa weeye isagu waa kasii duwan yahay waa kasii xag jira وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم وهذا الهجر هجر قاسية ديرانشات يختلف وكالدوانان باختلاف الهاجرين هو كهاجر يا كديران يا كالدوانان شهودا أي كالدوانان يا حكم كيسو في قوتهم أو ودودا iyo وضعفهم يتدردوا ay ku kala duwan yihiin وقلتهم يرانشودي وكثرتهم فربدنيدود أي كوكالة دويه أي حكم كنا كوكالة دوانا هيا هالجريتان قال لها هالجرى فاسق من مبتدع وحديدا قال وحي نقول إيسا مشروع مدو حوية مشروعة شريعة أي أقشاي أما أي أمر إيسو أمر إيجاب أو أمر استحباب مرنا وحي نقول إيسا مد مركة ممنوعة أو أن مركة بناني أي مركة نغني وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين وحقوق الدولان يا قوة كهاجر يا كدران في قوتهم أودودا يا وضعفهم تدردودا وقلتهم يرانشهودي وكثرتهم فربتنا شهودا فإن المقصود به وحل وبتشي إذا هجرها تدو هجرها النقائصة سجر المهجور كان لقى هاجر يا لقى دران يا إن لقى ريبه حمانتا وتأديبه إلا إدبيا لوبتشي إلا إدبيا أيا لوبتشي ورجوع العامة ددوينه إلى كل قدام باللوغة شيدا عن مثل حاله حالتي سوكله وحا أفري وكلا إنني أفرين ددوينه ساسا اللوغة شيدا العامة وبتشديد الميم ومشتق من العموم عموم بالغة اشتقاقا كعامة ومحي وضد الخاصة وحوالي واددوينه واددك الجود ومحاوح ويا دا جاهلي قال يوح لوغو شيغا مركي سغا عامده yani waxaa loogu sheegaa caamada ama dadka badankoodu haalibkoodu cilmi ma laha dadka waxaa cilmi leh waa in khaaso kooban oo yar weeye saas aawadeed baa caama yani loo yidhi bakr abu jayfa waxa uu ku yidhahdaa risaaladiisa nahajru lmubtadic ayuu wuxuu ku yidhaahdaa alcaamatu mushtaqun min alcamal marka laakiin qawlkaasi sax maaha alcaamatu mushtaqun min alcamal indha la-aantaa laga soo ishtiqaaqay caamo warkaasi sax maaha siday culamadu tilmaameen haddaad kutubu luqa u noqoto yani oo lisaankii iyo kayrkiibaad eegto waxaad arkaysaa caamo in laga soo ishtiqaaqay min alcumuum cumuum baa laga keene camaa lagama keenin marka cawaamun iyo caamatun miimku labaduba waa shadin waa sida khaasatun wakhawaatun saas oo kale ka dhigan warujuucu lcaammati iyo dadweynuhu inay ka noqdaan can mili xaalihi xaaladiisoo kale oo wuxuu falay oo kale aynay falin fain kaanat ilmaslaxatu fi dalika raajixatan hadday maslaxadu iyo dantu ay tahay iyo waxtarku uu yahay taa ku sugan hadiritaanka iyo dheeraanshaha ku sugani raajixatan mid miisaan badan oo mafsadada ka miisaan badan hadday tahay bixayu si oo yufdi uu keensanayo hajruhu dheeraanshaha laga dheeraada uu keensanayo oo gayaysiinayo ilaa dacfi shari sharku inuu daciifo tabar dareeyo wa khufyatihi iyo inuu qarsoonaadaan la muujinin kaana mashruucan wuxuu noqonayaa mid mashruuca mid la sharciyeeyu hajrigaasi noqonaya kaana wuxuu noqonayaa huwa hajrigu iyo dheeraanshuhu mashruucan mid la sharciyeeyey mashruucna waxaa la yidhaha sida qaalibkaa shayga ama la waajibiyey ama la sunneeyey laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdaan shayga mubaaxa laftiisana mashruuc waa la yska yidhaahdaa tasaamuxan yani waxa weeye iyadoo arrinka la yska sii saamaxayo o la yska ballaarinayo mashruuc markaa mubaaxa laftiisa waa la yska ilaaqi karaa lakin sida waraa qaaliba wain kana lalmahjuuru walaa ayruhu yartadicu bidalika wain kaana hadduu yahay lalmahjuuru walaa ayruhu yartadicu hadduu yahay mid aanu markaa waxa weeye aanu ka reebtoomaynin ka laga haajiray iyo ku kale toonna taas aanu kaga reebtoomaynin oo wax ku qaadanayn irtidaaca waxaa la yidhahdaa yartadicu yani qofku inuu wax iska daayo ka reebtoomo ka hadha ayaa la yidhahda wain kaana hadduu yahay lalmahjuuru aanu ahayn ka laga dheeraanaya walaa kayruhu iyo cid kale toonna dadweynad iyo cid kale toonna yartadicu bidalika taa mid ku reebtoomayo xumaantii kaga hadhaya haddaanu ahayn bal yaziidu sharu sharku uu ku ziyaadayo ku kordhayo hijraankan laga haajire laga dheeraaday oo inuu xumaantii sii farabadiyaaba ka dhalanaysaa intuu colaad sii qaado dabeedna xumaantii inuu sii badiyo ay noqoto geelu darantii kuma dararine waaba kaga daray ay saasoo kale noqoto labasuuda wain kaana hadduu yahay lalmahjuuru walaa kayruhu yartadicu bidalika taa mid kaga waxo reebtoomaya haddaanu ahayn bal yaziidu sharu sharku uu ku ziyaadayo wlhaajiru ka dheeraadayna ee ka haajirayna daciifun mid tamar daran uu yahay oo awood ma laha bixayu si oo yakunu uu noqonayo mafsadatu dalika taa markaa mafsadadeed iyo dhibaatadeedu raajixatan mid ka miisaan badan mid ka raajixsan oo ka miisaan badan calaa maslaxatihi maslaxada ku jirta lam yushrac ilhajru hajrigaa lama sharciyaynayo hadda waxa weeye macnihii caamka ahaa buu isticmaalayaa ee culamada qaar ay u isticmaaleen bimacnaa xataa ma banaanaanayo waayo mafsadadiisa dhibtiisa dheeftiisa ka badan shareecadana waxaa la yidhahdaa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa shareecada islaamka xaaraan bay ku tahay oo marka leeyahay lam yushrac ilhajru loogama jeedo yani waajib iyo mustaxab baanu ahayna laakiin mubaax buu kuu yahay ee mar hadday mafsadadu haalib tahay iyadu raajixa tahay ka imanaysaa waxay noqonaysaa mid aan u banaanayn bay noqonaysaa lam yushrac ilhajru hajrigaa lama sharciyaynayo lama banaynayo waxaanu noqonaya mamnuuc bal yakunu taaliifu libacdi nnaasi anfaca min alhajri wuxuu noqonayaa ataaliifu soo dhowaynta yani markaa waxa weeye taaliif waa maxay waa in qalbigiisa la soo dhoweeyo bal yakunu taaliifu wuxuu noqonayaa soo dhowayntu libacdi nnaasi dadka qaarkood anfaca min alhajri mid uga waxtar badan dheeraanshaha laga dheeraaday إلا مركا ورد يرانشاء لقد يرانشاء قفتا إلا أنفعه وحلا ترى للدوري إن وحلا ترى أيا للدوري أو يعني وحوي حمان تنبر إنه كهضا وحقوقاته dadka kalena inay ku kadsoomin baa looga jeeda haddii maslaxadii ku jirta aynay ka dhalanaynin oo aynay ka imanaynin ee mafsada marka waxa weeye haalib oo raajixa ay tahay waxay noqonaysaa xaaladda noocaasa marka ajrigaasi mid markaa mashruucana noqonayo waxaanu noqonayaa in la soo dhaweeyo la ta'liifiyo oo markaa waxa weeye lala xidhiidho yani si sharkiisa loo khafiifiyo si waxaan looga reebo si waxa weeye markaa يعني شرك يراد أو شرك أسي سيادي يعني تاس كذا بلوغة جيدا تاس وحين نقول إسلام بدو حوية أنفع وآن شيخ السيدة مركا يعني هذا هذا قصص على قوت المامية يعني على حسب المصالح والمفاسد بأرنك النعس كلها والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف إلا لها جيران تلك قاركود ويقوح تربض أنتها يسود وين تلسود ويه ومثلا waxaynu garan karnaa sacd ibnu mucaad ayaa intuu islaamay waxa uu yidhi aws haddaad tihiin ruux islaamo mooyaane ruux kalaba la hadli maayo ruux islaama rag iyo dumar ruux islaamo muslim noqdo mooyaane ruux kale lama hadlayo bu waa odaygoodiio wuxuu ahaa caaqilkoodii bu ahaa waa odaygoodiio ay jeclaayeen kama maarmaan inuu sidaa uga dheeraado waxay ku noqotay inay waxa weeye markaa islaamaan oo habeen iyo maalin bay awska ku islaameen hadda bal maslaxada ku jirtay hadrigaado habeen iyo maalinba awsba ku islaamtay rag baa yani ragga qaarkood aws ka mida oo ka horaan islaamay sacd ibnu mucaad tallaabadaasoo kale may qaadin waayo iyagu may qaadi karayn iyagu hadday hadduu yidhaahdo ruux iska caadiyo awsun ka midi idinla hadli maayo haddaydaan islaamin iyo hadalkaa wax ku faraya odhan lahayn haddaad nala hadli weydo hadalkaaga iyo wax ku faraya iska hayso de adigun baa dhibaatada qabeen kamay gureen marka waxa weeye yani marka hajriga laga hadlayo baabkiisa waa ruux hajrigiisa wax taraya yani hajriga ciqaabta aynu sheegayno nooc kale oo hajriga laba qaybood baa loo qaybiyaa hajri tacdiir iyo cuquubo ah iyo hajri wiqaa'i ah hajriga wiqaa'iga waa maxay waa qofkii inuu marka waxa weeye ka baqaayo inuu qofkani shubahaadkiisu lumiyo oo marka waxa weeye iskaga dheeraanayo oo isleeyahay yaan marka waxa weeye yani waxa weeye inaad soo duntay iska daaye war armuu kugu darsadaa ninkaan qabo armuu kugu darsadaayo adigaba uu kuhufiya ya marka waxa weeye kaasi waxa weeye isagana waa ka hadli doonaa marka cala kulli xaal haddii marka ay noqonayso mafsado haalib oo raajix inay ku jirto hajriga waxay noqonaysaa midaan mashruuca ayna banaanayn haddii waxa weeye maslaxo yani raajixa ay ku jirto hajrigana waxay noqonaysaa mid mashruuca marka dadka qaarba midbaa u nafci badan marka xaalad walba kii ku anfacee ku nafciga badan in lala yimaado weeyaan ahlu cilmiga marka akaabirta ee marka waxa weeye cilmigoodu u raasukhayna siday marka waxa weeye qabaan sidaas yadaa weeye warkaa markaa ibnu taymiya inoo sheegayaan waa siday aimada ahlu sunna ee ka horeysay iyo ka dambaysayba siday taqriiriyaan weeyi waqtigaa dhacay halkaan ku joojino wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka astaqfiruka